halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah isagoo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay in dadka loo naxariisto ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubkan labaad sida tan xukunku naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan
guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka goodka laysdhigo iskar waaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye geerid iyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskar waaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye guulow ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay aayadda saddex iyo tobanaad iyo faalladii dheereed ee ka dambaysay waxaanan garannay in markii qofku uu garanayo hadalladii ilaah wuxuu kaloo jeclaysanayaa in dadkuna ay isaga ku daydaan ama ay sidiisa oo kale noqdaan wuxuu jeclaysanayaa in dadku ay soo raacaan hadallada ifaya ee masiixa waxaan maqlay qiso dhex martay nin dhallinyaro ah oo wacdiye ah iyo gabar heesaa ahayd laakiin aan masiixa weli raacin gabadhu waxay timid guri ninkaasi lagu marti qaaday oo waxay ka mid ahayd dadkii soo dhoweeyey wacdiyaha inkastoo iyadu ayaan masiixiyad ahayn markii uu arkay inaanay soo raacin masiixa ayuu wuxuu ku yidhi wax kastoo aad tahay gabar yahay waxaan garanayaa in masiixu kuu dhintay oo dhiiggiisuna uu ku filan yahay inuu mayro dembigaaga waase buu yidhi wacdiyuhu haddii aad isku dhiibto masiixa oo aad soo raacdo hadallada wacdiyuhu way kululaayeen laakiin gabadhii waxay la noqotay in iyadii sharafteedii wax loo dhimay iyo sumcaddeedii markii wacdiyuhu uu kula hadlay dad badan hortooda markaasay waxay ku tiri isagii wadaad yahowad caytamaysaa markaasay iska tagtay gabadhii hase yeeshee habeenkii oo dhan way seexan weysay waayo waxay garatay inay dembiilo tahay oo ilaa iyo markaas iyada ahna ay dembi ku jirtay goortii la gaaray sakhdii dhexe ayay ilaah u timid waxayna u qiratay dembiyadeeda waxay ugu dambaystii isku dhiibtay ciise masiix waxayna garatay inuu yahay badbaadiyaheeda isla saacaddaas ay ku soo noqotay ilaah ayay bilowday inay qorto qhasiido ilaah ammaan ah oo noqotay tan loogu jecel yahay marka la eego waddamada ku hadla afka ingiriisiga waxaana lagu soo hoorinayaa qhasiidada baraarkii ilaahow waan imid ingiriisi ahaanna waxay noqonaysaa o lamb of god i com markii qhasiidooyinka qaar soomaali laga dhigo ayay kula noqonaysaa dhegaystow inaanay hadalladu micno lahayn laakiin markii la eego xikmadda ka dambaysa micno weyn bay leeyihiin gabadhii heesaaga ahayd ee soo xanuuntay waxay ugu dambaystii u timid sayid ciise masiix waana meesha ay tahay in midkayo waliba uu soo aado saaxiib haddaan intaasi ku soo ekayno maaddadii koowaad ee cutubkan labaad ayaannu iminka eegaynaa maaddada labaad ee aynu caawa diiradda saarayno waxaana weeye in ilaah uu ku tijaabiyey rumaysadka camallada wanaagsan ka bilaabata aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo labaatan ayaa rasuul yacquub uu inooga tusaalaynayaa in ilaah uu ku tijaabiyo rumaysadka dhabta ah camallada wanaagsan ee qofka uu samaynayo waxaa jira kuwo qaybtan ka midka ah hadalladii ilaah u isticmaala dood oo waxay leeyihiin wuxuu rasuul yacquub ka soo horjeedaa waxbariddii rasuul bawlos waxaan garanaynaa in rasuul bawlos uu caddeeyey in rumaysad oo keliya uu yahay kan wax badbaadiya waxaana warbixintiisii oo aan caad la saarin ay ku qoran tahay warqaddiisii reer galaatiya cutubka labaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban markaasoo uu lahaa innagoo jinsigeennu yuhuud yahay oo aan ahayn dembiilayaal aan yuhuud ahayn ayaynu weliba garanaynaa inaan nin xaq ku noqon shuqullada sharciga rumaysadka uu ciise masiix ku rumaystay mooyaane xataa innagu waxaannu rumaysannahay ciise masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiixa ee aynu ahayn shuqullada sharciga maxaa yeelay shuqullada sharcigu ninna xaq kuma noqon doono haddaba qaybtan ina hor taalla ee warqaddan rasuul yacquub waxaan u qaybinayaa sida tan soo socota kow tarjumada rumaysadka sida ku qoran aayadda afar iyo tobanaad labo carabaabidda rumaysadka sida ku qoran aayadaha shan iyo toban ilaa labaatan saddex sharaxaadda rumaysadka sida ku qoran aayadaha kow iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaanan ugu hormarinayaa faallada tarjumada rumaysadka markii aynu aad u fahamno caddaymaha ay rasuul bawlos iyo rasuul yacquub ka bixiyeen rumaysadka marka la eego waraaqihii ay qoreen waxaannu arkaynaa in rasuul bawlos iyo rasuul yacquub ay iswaafaqayaan iyo inay labaduba ka wada hadlayaan maaddo isku mid ah laakiin ay kala dhiibanayaan aragtiyo kala gedisan marka dhanka kale laga eego isku si ayay u arkaan wax waliba ee rumaysadka quseeya laakiin meelo kala duwan ee isla maaddadaasi ah ayay ka hadlayaan bawlos wuxuu leeyahay qofku kuma badbaadi karo shuqullada iyo camallada sharciga sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo labaatanaad wuxuuna rasuul bawlos leeyahay sida tan sidaas daraaddeed waxaannu ku tirinaa in nin xaq uu ku noqdo rumaysadka ee uusan xaq ku noqon shuqullada sharciga warqaddiisii reer galaatiyana wuxuu rasuul bawlos inoogu sheegayaa inaan ninna xaq ku noqonin camallada laakiin aynu xaq ku noqonno rumaysadka masiixa markay sidaasi tahay sidee baa laisku waafajinayaa waxbaridda rasuul bawlos iyo tan rasuul yacquub waxaan odhan karnaa rasuul bawlos iyo rasuul yacquub iskama soo horjeedaan laakiin way kala jeedaan si ay ula dagaalamaan cadowga ka soo horjeeda labadooda maalmahaasi waxaa jiray dad badan oo culimmo ah oo dadka bara waxbarid aan ahayn tii rasuullada waxaanay dadku ku boorin jireen inay shuqullada sharciga sameeyaan oo sharciga ugu dhaqmaan si ay badbaado ku helaan markaana rasuul yacquub iyo rasuul bawlos waxay daafacayaan iimaanka iyo waxbaridda toosan ee rasuullada si bal aad u aragto arrinkaas isaga ah ayaa loo baahan yahay in la fahmo hadallada ay isticmaalayaan rasuul bawlos wuxuu leeyahay rumaysadka wax badbaadiya waana rumaysadka dhabta ah oo shaqeeya kaasoo beddeli kara nolosha qofka rasuul bawlos oo qudhiisa iska hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan hase yeeshee waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwaas masiixa aawadiis ayaan khasaare ku tiriyey markii masiixa uu u yimid ama rumaystay ayaa noloshiisii oo dhan isbeddeshay isagoo taasi ka hadlaya ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka saddex boqol iyo sagaal ee axdiga cusub sida tan walaalayaalow waxaan idin ogeysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey oo aad idinkuna aqbasheen oo aad ku taagan tihiin oo aadna ku badbaadeen haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaydnaan micno la'aan u rumaysan bal iminkana aynu eegno waxaa rasuul yacquubna uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii ku magacaawnay ee la yidhaahdo warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waa baalka afar boqol waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maxay tartaa walaalahayow haddii nin yidhaahda rumaysad baan leeyahay laakiin aannu shuqullo lahayn rumaysadku ma badbaadin karaa isaga marka uu sidaan leeyahay rasuul yacquub ka hadli maayo shuqulka sharciga wuxuu leeyahay rumaysadka ku badbaadin kara waa mid ka leh camallada waana camallada ku yimid rumaysadkaaga rumaysadka rasuul yacquub uu ka hadlayo waxa weeye rumaysad aan dhab ahayn rasuul bawlos ayaa isna isla rumaysadka la dhoodhoobay ka hadlay oo wuxuu yidhi haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaydnaan micno la'aan u rumaysan haddii qofku uu micno la'aan u rumaystay hadalladii ilaah rumaysadkiisuna micno weyn yeelan maayo labada rasuulna isku hal maado ayay si kala duwan uga hadlayaan isla arrinkaas isagoo ka hadlaya ayaa rasuul bawlos wuxuu kaloo leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan isjarriba ama is-imtixaama inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnaan is ogeen in ciise masiix uu idinku jiro haddaydnaan ahayn kuwa aan loo bogin waxaa jira haddaba wadaaddo badan oo ku faraxsan inay arkaan dad badan oo soo hanuunay hase yeeshee eegi maayaan inay dhab ahaantii dembiyadoodii ka soo tageen iyo in kale waxay ku farxayaan oo keliya in qofku afka uu ka yidhaahdo haa anigu masiixi baan ahay kuwa soo hanuuna dhibkoodu ma yara waayo dunidii way xumaatay oo dadka waxyaabo badan ayaa ka weecin kara rumaysadkooda qiso beri dhoweyd aan maqlay ayaa waxay leedahay shayddaanka ayaa shir wuxuu la yeeshay jinniyadiisa si bal dadka ay ugu qasbaan inay rumeeyaan in ilaah aanu jirin maadaama jinniyada qudhoodu ay ilaah rumaysan yihiin ayaa waxaa ku adkaatay jinniyadii inay dadka u sheegaan inaannu ilaah jirin mid ka mid ah jinniyadiibaa wuxuu yidhi taasu suuragal ma ahan waxaase loo baahan yahay in dagaalka lagu adkeeyo ciise masiix oo dadka loo sheego inay rumaystaan inaannu weligiiba dunida imaanin jinni ka mid ah kuwii shirka la lahaa shayddaanka ayaa wuxuu yidhi waxaa wanaagsan in dadka laga dhaadhiciyo inay rumaystaan in nololi aanay ka dambaynin dhimashada ugu dambayntii waxaa istaagay oo hadalkii qaatay mid ka mid ah khubarrada jinniyada wuxuuna yidhi waa in dadka loo sheego in ilaah uu jiro waana in loo sheego in masiixa uu jiro oo haddii la rumaystana la badbaadayo laakiin haddii aad rumaysato masiixa dhib ma laha haddii aad dembaabto waxaa loo baahan yahay buu yidhi in dadka laga dhaadhiciyo haddaba inay xitaa haddii ay dembaabaan oo aanay noloshooda beddelin laakiin iska rumaystaan masiixa in wax waliba ay u hagaagayaan waxay jinniyadu dadka ka dhaadhicinayaan rumaysad aan isbeddel lahayn qofku afka uun buu ka leeyahay waxaan rumaystay masiixa laakiin haddana noloshiisa wax isbeddel ah lagu arki maayo rasuul bawlos iyo rasuul yacquub isku hal arrin ayay labada dhinac oo kala duwan uga hadlayaan balse waxbariddooda waa mid oo markii rasuul bawlos uu ka hadlayo shuqulka wuxuu ula jeedaa shuqulka sharciga wuxuuna rasuulku leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer rooma cutubka saddexaad aayadda labaatanaad sida tan maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq ku noqon maayo ilaa hortiis waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga wuxuu leeyahay rasuul bawlos sharcigu waa muraayadda oo waxay dembiilaha u sheegtaa dembigiisa laakiin weliba waxba ma badbaadin karto wuxuu leeyahay cilmiyan shuqulka sharcigu marnaba ku badbaadin maayo rasuul yacquub ayaa isna wuxuu leeyahay waxaad u baahan tahay wax ka badan shuqulka sharciga wuxuu ku leeyahay aayadda tobanaad ee warqaddiisan cutubka labaad sida tan ku allakii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gafa kulli wuu ku eedaysan yahay ninbaa wuxuu yidhi qofka laguma badbaadiyo addeecis kaamil ah waayo dadka oo dhan lagama helo qof ilaah u addeecaya si kaamil ah xalka cilladaasu ay leedahay waxa weeye furashada masiixa taasoo rasuul yacquub iyo rasuul bawlos ay adkaynayaan warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka galatiya ayaa rasuulku uu shaaca ka qaadayaa in dadka aan lagu badbaadinin sharciga balse meel kale oo warqaddaasi reer galatiya ka mid ah ayuu rasuulku inoogu sheegayaa arrin la xidhiirta howsha ama adeega rumaysadka lagu helo oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisii reer galatiya cutubka lixaad aayadda sagaalaad qayb ahaan sida tan oo wanaag falidda yaynaan ka daalin waxay taasu ka micno tahay in rumaysadkaagu u lahaado shuqullo wanaagsan waayo waxaa rumaysadka lagu tijaabiyaa shuqullada qofka mar kale ayuu rasuulku wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer galatiya cutubka lixaad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub sida tan kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa haddaba haddaan ku soo laabanno warqaddii rasuul yacquub ayaa rasuul yacquub wuxuu cutubka labaad ee warqaddiisa ka bilaabata aayadda afar iyo tobanaad uu kaga hadlayaa adeega ama shaqada ku timaada rumaysadka qofka isla arrinkaasi quseeya adeega ku yimaada rumaysadka shaqeeya ee masiixa ayaa rasuul bawlosna mar kale uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer galatiya cutubka shanaad aayadda lixaad sida tan maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinta iyo buryoqabnimada midna waxba ma tarto laakiinse waxaa wax tara rumaysadka ku shaqeeya jacaylka labadaasi rasuul waxay dadka barayaan in rumaysadka wax badbaadiyaa uu yahay kan shaqeeya isla sidii john calvin oo ahaa ninkii ka caamiyey masiixinimadii reer yurub uu yidhiba isagoo ka hadlaya rumaysadka shaqeeya wuxuu john calvin leeyahay rumaysad oo keliya ayaa wax badbaadiya laakiin rumaysadka wax badbaadiya waxbaa la socda rumaysadka wax badbaadiya waa mid nool laakiin kan afka un ah waa meyd waxaana dunida jooga kuwo badan oo afka ka sheegta masiixinimada oo welibana xubno ka ah kiniisadda kuwaas oo kale xagga rumaysadka waa ka dhinteen oo inkastoo ay socdaan oo ay u muuqdaan dad masiixiyiin ah haddana waa meyd haddaba haddii aad tahay qof dhab ahaan masiixa raacsan waxaad gaaraysaa ama la sinmaysaa xeer ahaan darajada qofka masiixiga ah laga dhowrayo waxaa rasuul bawlos oo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii reer rooma uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda shanaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan waayo kuwa sida jidhka u socdaa waxay ka fakaraan waxyaalaha jidhka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxay ka fakeraan waxyaalaha ruuxa haddii markaasi adigu aad tahay mid ka mid ah carruurtii ilaah ama mu'miniintiisa ku sii socon maysid dariiqyadaada sharka ah waxaadna bilaabaysaa inaad wax waliba u samayso sida isagu uu doonayo wuxuu rasuul bawlos mar kale leeyahay sida ku qoran isla cutubka siddeedaad ee warqaddiisii reer rooma aayadaha toddoba ilaa sagaal sida tan maxaa yeelay jidhka ka fikiraddiisu waa la col ilaah waayo ma hoosgasho sharciga ilaah mana hoosgeli karto kuway jirka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah waxaa rasuul bawlos masiixiyiinta uu u sheegayaa in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ku jiro iyo inay tahay in midhaha ruuxa quduuska ah laga helo noloshooda haddii kale qofka waxbaa ka dhiman qofka masiixiga ah ma sameeyo sida uu ku faraxsan yahay wuxuuse wax u sameeyaa sida masiixu uu ku faraxsan yahay ama raalli uu ka yahay haddii aynu wax u samayno sida inala wanaagsan dembi baynu ku dhacaynaa waayo waxaynu jecelnahay waxyaabo naaqus ah oo aan kororsiimo lahayn sida faakahaysiga xanta iyo wixii la mid ah waxaa qofka masiixiga ah laga doonayo waa inuu yeesho rumaysad shaqeeya laakiin ma ahan rumaysad meyd ah ama in qofka noloshiisa aan wax isbeddel ah lagu arag qofku markuu rumaysan yahay masiixa waa in laga arkaa firfircoonaan dheeraad ah waa in diiradda la saaro sidii rumaysadkeennu uu u noqon lahaa mid shaqeeya oo kuwa inagu xeeranna ay u arki lahaayeen haddii aad tahay qof soomaali ah oo markaasi masiixa soo raaca waxaa la doonayaa inaad dadaal dheeraad ah ka muujiso barashada hadallada ilaah iyo ku dhaqankooda markaas ayaa waxaa ku bilaabanaya isbeddel la taaban karo waxaana bilaabanaya in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ku hoggaamiyo oo haddii aad wax baranayso iyo haddii aad baayac mushtari ku jirto iyo haddii aad maamul haysaba waxaa ka dhex muuqanaya ficiladaada rumaysadka masiixa rumaysadkaas oo kale ayaa loo yaqaanaa rumaysadka shaqeeya markii haddaba aynu garanno sidii rasuul bawlos iyo rasuul yacquub ay u isticmaaleen ereyga rumaysad iyo shuqul waxaannu arkaynaa in labadan rasuul ay waxbarid ahaan iswaafaqsan yihiin rasuul yacquub iminka wuxuu carabaabayaa rumaysadka rumaysadka wax badbaadiya waa mid la garan karo oo lagu soo saari karo garashada ruux ahaaneed ee midkeeyo kastaba uu leeyahay waxaa kaloo la garan karaa rumaysadka dhabta ah rasuul yacquub ayaa sharaxaad muuqata inaga siinaya arrinka sida ku qoran warqaddiisii cutubka labaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee baalka afar boqol ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan walaal wiil ah ama walaal gabar ah hadday arradan yihiin oo cuntadii maalinta u baahan yihiin oo midkiin uu ku yidhaahdo iyaga nabadgala diirsada oo dherga oo weliba aydnaan siin waxa jidhku u baahan yahay maxay tartaa haddaba rumaysadka wax badbaadiyo ma ahan hadallada aynu innagu isku nidhaahno aalaaba haddii aynu qof kulanno mar waliba ee aynu kala tegayno waxaynu isku nidhaahnaa habeen wanaagsan ama barqin wanaagsan ama fiid wanaagsan hadallada caynkaas oo kale ah haddaannu ficil la socon waxaa loo arkaa sida inay yihiin daleel maran marka aad la hadlayso qof kuu baahan oo miskiin ah haddana intaad waraysato aad ku tidhaahdo habeen wanaagsan welibana qofkaasi aad isku iimaan tihiin ayaa waxaa muuqanaya in adigu aadan dhab ahaantii ficil ka dhigin rumaysadkaaga waxaad iska dhigi kartaa sida nin quduus ah iyo sida nin xaq ah laakiin ficilkaaga ayaa muujinaya inaadan waxba aaminsanayn ama aadan rumaysnayn haddii qofka miskiinka ahi uu ku baahan yahay aadan waxba siinin oo aadan gacanta u taagin oo aadan siinaynin dharkaaga markaa dhibku wuxuu noqonayaa in rumaysadkaagu uusan shaqaynaynin waxaa loo baahan yahay haddii qofka aad wax dheer tahay in gacantaadu ay gaarto waxaa masiixi aad u tahay inaad deeqdii ilaah uu ku siiyey la wadaagto kuwa aan waxba haysanin ma ahan inaad qofka nabdaadiso haddii aadan waxba taraynin mana ahan adigoo garanaya inaannu casho haysanin inaad ku tidhaahdo habeen wanaagsan bal sidee buu habeenku ugu wanaagsanaanayaa haddaannu isaga iyo carruurtiisaba aanay casho ay cunaan haysanin waxaa haddaba dhegaystow loo baahan yahay kuwa masiixiyiinta ah ee rumaysan masiixa inaad la wadaagto cuntadaada iyo weliba dharkaaga haddii ayaan dhar haysanin waxaad markaasi dadka u sheegaysaa in rumaysadkaagu uu ficil yahay
geeridiiyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire aan garan badbaadada garadkooda fahansiye geerid iyo dhimashada marka godka laysdhigo isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garadkooda fahansiye low ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garadkooda fahansiye gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye guulow ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye galaayeen kafay kaa galaayeen kafay kaa galaayeen marka aad ka gudaysana isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye kafay kaa galaayeen marka aad ka gudasana isgarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye garadkooda faansiye garadkooda faansiyesameeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subalna ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay mitabaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin